xisbiga dallis iyo weliba magaalada beledweyne ka qowday doodad ilmiyeed ka saabsan ayay caqabadaha horsirin horumarka gobolka hiiraan ee hirshabeelle iyo walow isnagada kor halka kulanka waliba ku qeybgalay guddoomiyaha xisbiga daaldhisa siyaasiyiin dowladeed aqoon-yahana bahad walbarashada iyo qeybaha shalduun ee bulshada magaalada beledweyne kulankan dood cilmiyeedka iyo weliba ku qeybgalayaaalka su-aalo ka weydiiyena madaxda ilankuweri kulanka yoona ku jawaabay su-aalo la weydiiya guddoomiyaha xisbiga daldhiis mudane cabdiraxmaan xuseen cadow iyo madaxdii kale ee kulankiiana si wadajireen ku hadlay caqabadaha horsurin horumarka gobolka hiiraan ee hirshabeelle waxaa leeyahay xisbiga daldhis bulshada ka muuqashada iyo kaalinta uu ka leeyahay iyo magaalada horumarkeeda inuu xog badan uu ka aruuriyo kana helo dadkii aqoon-yahanada magaalada beledweyne gaar ahaan qaybaha hadday noqoto dhaqaalaha horumarka magaalada su-aasha ugu muhiimsanida uu weydiiyey isku xiraha barnaamijka waxaa ugu daran caqabadaha dhaqaale ee magaalada haysto maalgashiga magaaladu aada u yar
kale aragtiduwanaanshaha dhaqan ee gobolkan ka jiro oo inta badan waxa dadkani ay inta badan la liitaan ay tahay qodobka shanaad oo caqabadaha waxaan isleeyahay dadka inta badan waa dad shabool ah oo aanan waxba haysan oo jeebkooda ama noloshooda aada u hooseyso caqabadaha saddexaad shanaad lixaad waa caqabadaha rabbaanigaah ee gobolkan kusoo laalaabta sida fatahaadaha dagaalada iyo isqabsiga dadka bulshada dhexdeeda ah inahaas ayaan isleeyahay ka aragti ahaan waa caqabadaha ugu miisaanka culus ee gobolkan iyo dadkan haysto oo la hormari
sidoo kale aada tiro badan inay maaragta waxaa wada dhigto siidooyinka siyaasadeed ee gobolkan ka jira ayaana asal u ah horla'aantii aan keenay in waxaasoo caqabadaha ay abuurmaan
madnabadgelaysan ka jirin nololka inteys madnabadgelaysan ka jirin oo dhigtay dadku isku dhexmalkaa maxaa sababan nageliya darro ay gobolkan hiiraan magaalada badan ka jirto khaasatan magaalada beledweyne maxaa sababay maxaa sababaha kamid waxay tahay isfahamdaro siyaasadeed oo ka jirta gobolkan hiiraan ama khaasatan guud ahaan hirshabeelle waxaan isleehay deegaanla-aanta siyaasadeed ee gobolkan ka jirta ama dhaqaalaha haddii halahay sidoo madaxdii soo martay oo kala dambeysada kuwa guulaysan inay dad edgiidkii siyaasadeed hormuudkii siyaasadeed ayaa waxay noqdeen kuwo antiyalahayn dood cilmiyeedkayana ee kiishay koowaad ee lagobada walibana xisbiga daldhi sidoo kale uusi qaban qaabiy doone kulamo kale oo lakadhogan soo doona fikradaha shacabka gobolka hiiraan